wasiirka arrimaha dibadda dowladda soomaaliya cabdisalaan cumar hadliye oo maanta ka hadlaya munaasabad lagu xusaya maalinta qaxootiga adduunka ayaa sheegay in dowladda soomaaliya aysan aqbali doonin si qasaba lagu soocyo qaxootiga ku nool xerada ugu weyn ee qaxootiga dhadhaab dadkanaga aniga waan rabnaa in la soo celiyo in waddankeenna lagu soo noqdo inay ku soo noqdaan guryahoodii inay ka qayb galaan sidii soomaaliya loo dhisi lahaa laakiin annaga ma ogolin dad soomaaliya oo oo la soo qasbo oo meelo laoo xadka lagu soo daadiyo oo la xumeeyo oo xuquuqal insaankoogii iyo dadnimadooda aan laga fakarin markaa annaga nagama suurtoobayso xagga iyaga wiiganna waan waan waan isku noqonaynaa si aan u eegno si aan u eegno sidii ugu habboon ee wakti la isku siin lahaa ee loona diyaarin lahaa meeshay ku soo noqonayaan
wasiir hadli ayaa xuseyn maalinta qaxootigu ay tahay maalin ka kooban laba weji waxuu xuseyn dadka soomaalida qaxootiga ku noqda dunida qaarkood waxay qabsadeen halka qaarkoodna weli ku dhibaataysan yihin xeryo qaxooti ugu horeysa xerada dhadhaab wal waxa weeyaan maalin aad in loo xasuusta ay tahay waa maalin iskugu jirta murugo iyo farxad waa farxad waayo dadkeen waxa weeye dad xoog leh oo mataqaanaa dhibaatooyinka soo gaadhay ka ka ka soo kabtay welina ka soo kabanaya adduunka u kala guuray wax ka qabsaday carruurtoodii korinaya ee faamiliyadooda dibadda joogana soo caawinaya waana maalin murugo leh waayo waxay na tusaysaa sidaan waddankeennii iyo dadkeennii iyo dalkeennii u baabiinay innagu isku baabiinno oon isku naxariisan weynay oo markaa aan u kala kacnay afarta beeni garjaho beri dhoweyto aad maqasheen shan boqol dad ku dhow ayaa ku dhintay badaha weli kuwo kalena way sii socdaan kuwo kaloo waddan kala jooga waxaa la leeyahay naga baxa markaa maalintani waxa weeye maalin aad in loo xuso ay tahay aad in ilaahay loo baryo ay tahay aad in la iscafiyo ay tahay waana waana maalin qiimo leh gudoomiyaha golaha qaxootiga ee barakacayaasha dowladda soomaaliya axmed cali daahir oo ka hadlay maalinta qaxootiga ayaa xusay in dal walba ay ku nool yihiin qaxooti dalkoodii ka soo cara soomaalida hadday ku nool yihiin dad qaxooti oo ka yimida dagaalada ka socda waddanka yemen qaxootiga kaleeta ee soomaalida ay sheegtay weliba kuwa dhadhaab sugan in la dareensiiyo meel kasta ee la joogo ay joogaan qaxooti soomaaliyeedba in dowladdoodu ay ajendaha ugu horaysa ee ay uga taxadaraysa dadkeeda qaxootigaa sidii ay dib ugu soo celin lahayd khudbadihii wasiirka arrimaha dibaddana way ku jirtay khudbaddayda sidoo kale way ku jirtay macnaheeduna yahay qaxooti qofna raalli kama aha noloshiisa inuu hal daqiiqa ahaado wuxuu jeclaan laha inuu dalkiisa ugu soo noqdo dalkiina saa ugu soo noqon lahaydeen waa laga shaqaynaya xuska maalinta qaxootiga adduunka ee labaatanka juun waxay ku soo beegmaysaa iyadoo xerada ugu weyne qaxootiga dhadhaab ay ku nool yihiin nusmuliin soomaali ah kuwaasoo hadda wakhti kooban u qabatay dowladda waddanka kenya cabdulqaadir okay v o a muqdisho